wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka puntland yaa saartii warqad wareegtee ooy ka amraasa jaamacado gobolada puntland inii la kordhiya sannad walbarasheedka heerka koowaad ee jaamacadda kaas oo wasaaradda iyo ka sheegtay inilka dari sannad dheeraad eh kaas oo laka barado doono luuqado saas oo kale wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka puntland yaa saarti siyeedda qodob oo ku hadlaasi tayeynta iyo walbarashada puntland kaas oo ka eedan sidii loo xoojii lahay aqoonta ardada shalgadiisanga hanukumadda ardada walkabaradaasa iskuullada kiyaalaga degmada boosaaso iyo aragtidii ku dhiibidi sidii oo aragayan aranta iyo heesaartii wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka puntland
arinkaas wallaahi waa waa soo dhaweyneynaa inkastuu caqabad nagu yahay waxaan leenahay waa soo dhaweyneynaa jaamacadaha iyo bahda waxbarashadana caqabada waaweyn bay soo kordhiyaan baa oran karnaa waalidku ku tahay caqabada dhaqaale oo waxaa jira dee waxaa jirta arday iskoolka dhigata oo shan labaatankii dooraree iskoolka aan awoodin haddana markii jaamacaddii la dhaho sanad baa lagu sii daraya ama laba sano sidee tigoo kale laba sanoo kale dee annagay dhib xitaa nagu noqonaysaa iska daa waalidkee maalidoo dhan buu saamaynaya dadkan ayagoo da-dooda ay ejkii waxbarashada soo dhaafay bay waxaa laga yadaa magaalada yimaadaan oo kale dee markaa waxbarasho asaasiya oo dugsiga hoose ma soo bilaabi karaan maacadada saase ku dhiganayaan arrinkaa waxaa leeyahay dowladda dib ha ugu noqoto oo dee siiba gabdhaha waxaa laga yaabaa inay markeedii hore aysan duruufo dhaqaaloo jiray darteed xitaa aysan ka gaarin inay waxbarato dib ay macadda iskaga soo kabto iyadoo hamiile oo inay waxbarato rabta haddana ay duruufta u saamixi weysay waxaa leeyahay arrinkaas ma wanaagsana magacay waa axmed maxamuud xuseen ka mid a ardaydana jaxtana ka bixisa foofoorka arrinkaa aad aad u nasiib darra a wey walaal mana soo dhoweynayna waana ka soo horjeedna sababta saan u leenahayna waxaan nahay maanta wax lagala soo doono in arday dugsi sare soo dhammeeyey imtixaan saderaaliisa dowladda soo galay oo jaamacad u gudbaaya in la dhaho waxaan idinku soo darray sanad dheeriyo bilaa macnaa oo arday lilaahi luqad iyo waxbaa lagaga dhisaya muxuu arday luqad uga baahan yahay waa arday saderaaliis ka baxay labatan sana wax soo baranaya wasaarad aaday imtixaankeeda soo gala soo gubday arrinkaa waxau arkaa arrin wakhti lumisa oo looga luminayo ardayda inay siis hore u socoto la rabo aad baana uga soo horjeeda arrinkaa mideeda kale wasaaraddu waxaa filaya anugu danaheeda unbay eegatay uma eegin xaaladaha iyo duruufaha jira waalidku labiiy toban sana nugu soo tabcayeen qarashkay la dalaadhacayeen jaamacaddi bay la dalaadhacayeen mana habboona arrintaa inay dhadaan maanta arrin bilaa macna oo semesterkii aan ku jirin inay dhahaan wasaaraddu ay dhahdo micnaha maxaa waxaa ku daray shanad komishin oo luqaddhisa oo bilaa macna ah mana soo dhaweynayn arrinkaa waalidka culeys baa fuulaya mana yeelaya mana aqbalayno waana ka soo horjeedna arrintaa annaga arday ahaan haddaan nahay dhisitaanka la sheegayo horta foowan baa nagu horeeyey afar sanaan hadda waxbaranaynaa afartan sano aan waxbaranayno dhisitaan nagu filan sababtoo arday iskuulka markuu qofku soo gelayo teeda kale dhisitaankan hadda la sheegayna ardaygu isagu wax ka yimaada sanadka macaa lagu darayo ardaygoodu isagu diyaar u hayn ma baran karo marka annaga saamayn weyn bay nagu noqonaysaa haddaan nahay ardayda lagu bilaabi doono mid weliba weyn aad bay noona saamaynaysaa arrinkaas waxaan ka dhihi lahaa horta aklikaljar baa la sheegayo islaamig horta diinteenna waaba ku dhalanoo dee dad islaama waaba nahayba middaas halkaasaan ka dhahayaa luuqadday dheheen luuqadduna hadda annaga haddaan nahay ardayda iskuulaadka dhexe iskuullada sare haddaan dhigano oo foonfoor nahay mid baan haysta caqabadaan haysta wax ka mida luuqadda ingiliishka